أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaannu jecelnahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celiyey inay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya isagoo si adag ugu goodiyey dadka soomaaliyeed faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro bakhti iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar isugu jira kufaarta iyo murtadiinta kuwaas oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ruux soomaali ah ayaa lagu dilay gudaha dalka maraykanka xilli ay sii kordhayso dhibaatooyinka ay la kulmaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ayaa goobo fagaarayaala ku tukaday laba ragcadood oo salaad roobdoon ah wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa xaflad dhiirigelin ah u samaysay hooyooyinka ku dhaqan degmada buulofullay kuwaas oo bartay akhriska iyo qoraalka wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gado أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaadaa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warkeenah oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celiyey inay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya isagoo si adag ugu goodiyey dadka soomaaliyeed warbixin amuurtaasi daran waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya abiy axmed oo halay la hadlayay warbaahinta dalkaas ayaa mar kale ku celiyey muhiimadda ay dalkiisu u leedahay inay gaarto badda cas oo uu ula jeedo inay qabsanayaan qaybo ka mid a biyaha soomaaliya dowladda xabashida itoobiya waxay ku goodisay inay qabsan doonto badda soomaaliya wakhtigu baha dheeraadee balse ay ka rumeyn doonto riyadii manilig oo ahaa boqorkii xabashida ee soo bilaabay inuu damciyo dhulka soomaalida ee geeska afrika isagoo ku hadlayay luuqadda amxaariga ayuu abiy axmed si toosa u abbaaray wuxuuna shacabkiisa xabashada ugu bishaareeyey inay u soo dhicin doonaan marinbadeed sida uu ku hadaaqay abiy axmed wuxuu carabaabay in heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu la saxiiday muuse biixi ay ka dhaxleen cambaareyn iyo dhaleecin caalami ah balse aysan arrinkaas dhigna jalag u siin doonin oo ay sii wadayaan qabsashada biyaha soomaaliya dhinaca kale abiy axmed markii uu ka hadlayay is-afgaradkii uu la galay maamulka ridada somalilan ayuu sheegay in is-afgaradkaas ay weli ku taagan yihiin uuna gowalxaar u noqon doono sidii ay u gaari lahaayeen badda cas annaga waa naga go-on tahay inaan gaarno badda cas waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan maxaa dhaqangal loogu dhigay la'yahay is-afgaradkii aan la galnay somalilan annaga deg deg nama hayso go-aankaas waa sidaan u qaadanay ayuu yidhi abiy axmed mas-uulka ugu sareeya dowladda xabashida itoobiya ayaa xaqiijinta hadafkooda qabsashada badda cas la meeldhigay dhismaha biyo-xireenka alnahda oo uu sheegay inuu ahaa riyo itoobiyaanku boqolaal sano ku taamayeen balse hadda xaqiiqa noqday hadalkan kasoo yiray abiy axmed ayaa meesha ka saaraya dadaalkii ay dowladda turkiga ku doonaysay inay ku dhexdhexaadiso kooxda radada iyo xukuumadda adis ababa waxaana muuqata in xabashidu aysan marnaba gorgortan ka gelaynin arrinta badda soomaaliya mahadsanid cali faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro bakhti iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar isugu jira kufaarta iyo murtadiinta kuwaas oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya howlgalladani oo isugu jira dilal ikhtiyaalaad ah qaraxyo iyo dagaallo toosa waxay ka kala dhaceen wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe banaadir shabeellada hoose baay jubbada hoose iyo bakool waxaana howlgalladani lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta dhanka wilaayadii hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen bariga magaalada beledweyne ayaa lagu dilay askari murtad ahaa oo ka tirsanaa sirdoonka riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan dheere waxaana laga soo qanimaystay qori uu kuhubaysnaa dhanka wilaayada shabeellada dhexe howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lagu dilay abuukar cusmaan nuur oo ahaa sarkaal booliiska riddada ka tirsanaa darajadiisuna ahayd hal xidigle dhanka banaadir laba qarax oo mujaahidiintu ka fuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay hal askari waxaana ku dhaawacmay afar kale dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere dhanka jubbada hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada dhobley ayaa lala eegtay nasaare kenyaati ah oo kirishtaan faafinayay waxaana qaraxaasi lagu dilay hal gaal shan kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo dhanka wilaayada shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah laba askari ayaana ku dhaawacmay sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada kufaarta ee deegaanka donow isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee bundada degmada awdhiigle sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadda mukayga ee haanta dheer ee degmada afgooye howlgalladani ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya islamarkaana bakhtiga iyo dhaawaca ay ku noqdeen saraakiil iyo askar isugu jira kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa ku biiraya diiwaanka weerarada ka dhanka ah cadowga allah ruux soomaali ah ayaa lagu dilay gudaha dalka maraykanka xilli ay sii kordhayaan dhibaatooyinka ay la kulmaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi nuur cali warsame abhusheyba ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in halkaasi lagu dilay wiil dhalinyaro soomaali ah ruuxa la dilay ayaa lagu magacaabi jiray maxamed cabdiraxmaan wuxuuna ahaa wiil siddeed iyo toban jir ah falkaasi dilka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohio waxaana lagu aasay isla qabuur ku yaala magaaladaasi dilka maxamed cabdiraxmaan ayaa looga shakisan yahay dhalinyaro kale oo soomaali ah waxaana la dilay xilli uu ku sugnaa goob lagu ciyaaro baaskiilada waddanka maraykanka waxaa muddooyinkan dambe kusii kordhayey dhallinyarada soomaalida ah dilalka ay isu geysanayaan kuwaasoo isticmaala noocyada kala duwan ee balwadda islamarkaana si degdeg ah isku khaarijiya markii ay ismaan dhaafaan waa qayb ka mid ah dhibaatada soomaalida ku haysata qurbaha waalidiin badan ayaana aad uga walwalsan masiirka carruurtooda ee ku dhaqan dalka maraykanka waxaana xusin mudan in sannadihii dambe ay sii kordheen dilalka soomaalida loogu geysanayo dalalka reer galbeedka iyo dalalka kenya iyo koonfur afrika mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ayaa goob fagaaraha ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkan inoo haya allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga mudug ayaa laga dukaday salaada roobdoonka iyadoona ay soo buuxdhaafiyeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada wilaayadaas barxado ay maamulada islaamiga ay u cilaamiyeen in lagu dukan doono salaatul istisqa ayaa horey loogu sheegay dadka muslimiinta deegaanada salaada roobdoonka laga dukaday waxaa ka mid ah dabagalo caad camaaro bacaadweyn iyo qaycad sidoo kale waxaa salaada roobdoonka laga dukaday degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug dadka ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada jawle ayaa hal meel ku wada dukaday salaada roobdoonka kadib markii la dukaday salaada ayaa culmaa udiinka ah ay ugu baaqeen dadka inay iscafiyaan allah subxaanahu watacaalaana ay u toobad keenaan ikhwaani ilaahay ha naga aqbalo salaada aan dukanay istisaqada iyo ducadeenna iyo istikfaarkeenna ilaahay ha naga aqbalo insha allahu bilkariim waxyar ha la safro waxaanu isfaraynaa wixii allihii rasuul ayna fareen ayaanu isfaraynaa wax yar hala sabro waanu ducaysanaynaa ilaahay baan baryaynaa meesha waxaan u nimid ilaahay inuuna soo qaboojiyo dhibaato ayaa jirta xoolihii iyo dadkii way isku cadiban yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa ayaannu u baahan nahay walaalaha muslimiina ayaannu nahay degeenkaana ayaa ilaahayna askumiyey in qalbiga laysu furo oo xasadka iyo xiqdiga iyo qilliga waxyaalaha qalbiga gala oo amraadul quluub la yidhaahdo in quluubta laga saaro oo la iscafiyo ilaahay dartiisa laysu cafiyo dhammaan ummadda waa inay iscafiyaan waalcaafiina can innaasi wallaahu yuxibu almuxsiniin ayaa ilaahay yidhi subxaanahu watacala ilaahay waa noo naxariisanayaa subxaanahu wa tacaala madarkiisu wuxuu nooga xiran yahay inaan toobad keenno oo ilaahay aan u laabanno subxaanahu wa tacaala dukashada salaada kadib culimaa u diinka ayaa ku dheeraday ducada ay u ducaynayaan dadka muslimiinta ee u baahan raxmadda alleh iyo duunyaduba fa arinaa cafwaka wa raxmatak ilaahu cafigaaga iyo naxariistaada ilaahuna tusi ilaahu awooddaada waana tustay tabarteenna waan aragnay ilaahu raxmaddaada ilaahuna tusi ilaahu raxmaddaadana tusi ilaahu cafigaagana tusi ilaahu cafigaagana tusi ilaahu isuukaanya dembi dhaaf ilaahu dembigeenna dhaaf addoomaha aad dembigooda dhaafto ayaa dacwaadkooda aqbashaaye ilaahu dembigeenna dhaaf allaahumma ilaahayow ilaahayow waxaad noo yaboohday haddii aan ku tuugno inaad tuugmadeenna inaad naga aqbalaydo ay noo yaboohday fastajib lanaa kamaa wacadtana mahadsanid cabdiraxiin wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa xaflad dhiirigelinaha u samaysay hooyooyinka ku dhaqan degmada buulo fulaay kuwaas oo bartay akhrinta iyo qoraalka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya madarasada al furqaan waxay ka mid tahay madaarista waxbarasho ee ka furan degmada buulo fullaay gacantana uu ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay dadka wax ka barta madarasada waxaa ka mid a hooyooyin da-ah kuwaasoo go-aansaday inay wax bartaan waxayna maamooyinkan madarasada dhigtaan labada maalin ee kale ah khamiista iyo jamcaha waxay hooyooyinkan bartaan akhriska iyo qoraalka waxaana loogu magacdaray tacliimulkibaar dhowaan munaasabad hooyooyinkan lagu dhiirigelinayay ayaa lagu qabtay gudaha madarasada al furqaan waxaana munaasabada ka qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada iyo hoggaanka dhaqanka maamulaha madarasada al furqaan oo ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey hadafka iyo ujeedka laga lahaa in waxbarasho loo bilaabo hooyooyinkan weliba maalmaha jamcada iyo khamiista ahdaafta laga leeyahay mashruucan waxaa ka mid ah in gabadha muslimadda ah la baro tacliinta asaasiga ah sidoo kale waxaa ka mid ah ahdaafta in loo dhammaystiro fursad waxbarasho qayb ka mid ah maalmaha oo marka dadku fursad aan u helin in isbuucii waxay bartaan marka ardayda fursadda waxay u heleen in wax la baro maalmaha khamiis iyo jimcaha mid ka mid ah haweenka loo qabtay munaasabadda ayaa ka warbixisay heerkii ay soo mareen dhanka waxbarashada iyadoona mahad alle kadib u mahadcelisay maamulka sare iyo macallimiinta madarasada al furqaan una owalban kasaan yamiilan koyni ilaahay subxaana wa tacaala niimanaysidi bacda allaahi maybo macalimiintan oo marna sharafti le iyo maylaara juhdi nimbiyan dadaal nimbiyan sababtiye iyo ka hadni unuuna maska koyni madarasida ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyantiis iyo ka koyni waxaa jiray abaalmarino iyo jaa-isooyin la siinayay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaan laga qaaday sidoo kale waxaa jiray dhiirigelin iyo abaalmarin loo sameynaya dhammaan haweenkii goobta ku sugnaa waxaase taasi igla siiyaa badneed markii maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay uu abaalmarin jaa-iso qaali ah siiyey mid ka mid a haweenka wax ka barta madarasada al furqaan waxayna arrintaasi timid kadib markii maamada dhammaan carruurteeda oo dhan ay keentay madarasada iyadoo qudheedana ay ka mid tahay haweenka wax ka barta maalmaha khamiista iyo jamcaha madarasada al furqaan sidaa daraaddeed ayuu maktabka go-aansaday in abaalmarin jaa-iso qaali ah la siiyo maamadan waxaan kaloo hadiyad aan guddoonsiinayna hadduu ilaa yidhaahdo shakhsiya tacliimiya oo aad iyo aad u mudan in lagu daydo ilmaheedii iyo carruurteedii macal ayadana ay waxweyan waxbarashada ku wada jiraan haadihi shakhsiya waxaan leenahay waa xabiiba ummu xasan faltatafadal insha alla ayadana si ay u guddoonto hadiyo oo la guddoonsiinaya hadduu ilaa yidhaahdo ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona boogaadiyey haweenka wax ka barta madarasada al furqaan si gaar ah haweenka xafladda loo qabtay
ma insha allahu tacaala bogaadiyaane macalimiinta iyo maamulka madrasada iyo gabdhaha muslimaadka ee ma ilaarahay use tacliimul kibaarka baradayan madrasadan tanga gegana xafladiyo roogna dhammaantiyoba juhdigiyo biyan eedanka bogaadiyaana insha allahu xafladan ku bileeran iyo agaasimkan kusii qurux badan iyo walaayada kula kulami doontan haddii ilaahay ara degmada buulafulla iyo guud ahaan wilaayada oo dhan waxaa laga dareemayaa in dadku ay u dhaqaaqeen markan dhanka waxbarashada waxaana madaarista iyo goobaha waxbarashada lagu arkayaa hooyooyin da-ah oo maalmaha khamiista iyo jamcaha go'aansaday inay waxbartaan mahadsanid abuuxasaan wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gado sida warbixinta warkan uu inoogu soo diray casaam carafaad allahu akbar allahu akbar allahu akbar
halkani waa deegaanka ilbeete oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ee gelo iyadoona lagu soo bandhigay waxyaabihii lagu mamnuucay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gelo wejigeedii labaad si dardar la oga socoto goobtani lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay iyo moobeelada kaamirada leh ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey bulshada deegaanka ilbeete waxaan halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha hubeer suldaan ibraahim waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maanta wejigii labaad hadda waxaan taaganahay manqarka walaayada ilbeet hadda annaga aan joogno waxaa hadda horteena yaallo moobeelo farac badan oo ummadda lagu fasaadiyey waxaa kale horteena yaallo daawo badan oo dadka muslimiinta lagu khiyaanayay oo dheedkoodii horey u dhacay waxaa yaallo cabitaana horteena yaallo saliidaa taallo bacaa taallo waxaa yaallo dharaa yaallo intaas dhammaanteedaba waxaan dadka muslimiinta dhibaato inay u keenaan moogii faa'iido ugu maqan ma ahan marka hadda aan aan taagannahay waa wejigii labaad waay waxaa noo muuqda hijaab farac badan oo gabdhaha wato oo asigana aan dharba ahayn dharkaas waa dharkii gaalada dadka muslimiinta ilaahay baa noo tilmaamay dharkoodii aayadaha iyo axaadiista rasuulka sal alla alay wasalam nologa talay aayadda qur-aanka marka waxaan leenahay hijaabkan hadda inta dhooban iyo gabdhahan hadda dharka ay wataan isku mid ma yihiin isku mid ma ahan waa dhar khafiifa jilacsan qofka muslimka jirkiisa ku dhegaayo waaye marka waxaan leenahay gabdhaha waxaan leenahay si gooni ah iska ilaaliya waxaan muslimiinta ay diideen in la idinku fasaadiyo wiilisha waxaan leenahay wixii muslimiinta ay ka digeen amiirkeena guud abuweyd xafidahullahu aan leenahay waxaan leenahay wixii asiga ku fikiray oo noo soo qaaday inaan qaadanno oo laga digtoonaado annaga haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka gedo waa qaadanay barnaamijkaas may wejishe lamaad roognay galabta irshaadul umma ilaa sabiili rashaad may baa wejigii lamaad ahaa iyadoon lahanayn bandhigi waxyaabaha mamnuucaadka lahanayn gudbiyey inay ku digtoonano ku taxadirno arramauun hange moobeeladii iyo waxyaabihii aragtay munkaraadka haay oo mamnuucaadka ahaay oo la zuuliyay oo aragtay diinka ilaahay horkoysnay gaalada ii ka dulaysidaas dadka islaamka diinshooda inii ku kudaayan ii ka dulaysidaasi yaa ku mid ayin intaanta galabta yaalan insha allahu tacaala may fadaana insha allah inta inku badan ani inku gudubna iyadaan ka faraxsano arrinta geeka ilbeet dhateeka dhiidi oo ah mayl araayiso moobeeladii oo ciyaalka derbiyaalka la fadhiyo bilaanta ka sawareen walka sahaay naagowii qaawanayo walka sabanaano iyaalen oo dharkii xumaayay biraanti wadatay oo talmada xumaaytay oo ilaahay boqorka hayda nimanka uu ka hagaajiyey geeka bannaanka laha dhiki dukaamada iyo walaay qashin oo wasaq lahayn oo meel aradheedsoo dhiidhan bannaanka un laha dhiki taas ma inka ma hasagnaaha nimankii gacanta ka qabada ilaahay guul hasiiye xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa waxay wejigeedii labaad si toosa uga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada iyadoona ciidamada gaarka ay ka howlgaleen deegaanada celcilaan caanoole shinqolow ilbeete iyo deegaano kale oo fara badan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ee gado warbixintaasina waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkeennii duhurnimo inta aan war midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu